Dagaaladan oo u dhexeeya jabhadda ka go'day TPLF oo la rumeysan yahay in ay taageero ka helayso dowladda Itoobiya iyo kooxda TPLF ayaa waxa ay ka dhaceen gobolka Tigray ee waqooyiga Itoobiya. Dagaalkan ayaa waxa uu si gaar ah kaga dhacay xadka ay wadaagaan Coonfurta iyo Tigreega, waxaana uu dagaalku yimid kadib markii jabhadda ka go'day TPLF isku dayeen in ay soo aadaan dhanka gobolka Tigreega. Kooxda TPLF oo ka war heshay dhaqdhaqaaqa jabhadda ayaa waxa ay dagaalka la hortagtay xubnahan horay uga tirsanaa. Ilaa iyo haddana lama oga khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay dagaalkaasi. Haddaba dhageystayaal wararkii ka soo kordha dagaalkani waxaad ku dhageysan doontaan wararkeena iyo barnaamijteena dambe insha Allah.